إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون عباد الله اتقوا الله تعالى ربكم بامتثال اوامره واجتناب نواهيه فان التقوى طريق السعاده في الدارين معاشر المسلمين ما زلنا في رحاب صلاه walaalayaal waxaynu ku jiray khudbado ku saabsan salaada axkaamteeda iyo aadaabteeda wax ka mid ah salaada walaalayaal inaynu isugu celcelinno oo aynu isu sharaxnaana waa arrin aada iyo aada u muhiima waayo waa tiir kaaweyn waaba tiir dhaxaadka islaamka waa cibaadada ilaahay jecel yahay ee qiimaha badan ee habeenkii iyo maalintii intaasoo jeer soo noqonaysa walaalayaal meelaha salaada dadka qaarkood ay dayacaan waxaa ka mid ah salaaddii in jamaacada lagu oogo maanta waxaynu isku baraarujinaynaa salaada jamaacada xukumkeeda iyo fadligeeda iyo xikmadaheeda wax ka mid ah inagoo si kooban usoo bandhigi doona biidni illaahi tacaala walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmaddiisa iyo raxmaddiisa iyo fadligiisa wuxuu inoo sharci gareeyey salaadan jamaacada salaadan jamaacada sida xoogga badan ee qur-aanka iyo xadiidkaba laga qaadanayo iyo dhaqankii saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim waa waajib weeye fardulcayn ah oo ragga qaangaadhka ah ee cudurdaarka sharciga aan lahayn faral bay ku tahay waxaana ina tusaaya qur-aanka kariimka ah allah wuxuu yihi jala wacalaa waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaata faltaqum طaa'ifat minhum macak waliyakhuduu aslixatahum faإida sajaduu falyakunuu min waraa'ikum waltaati طaa'ifat أkhraa lam yusalluu falyusalluu macak aayaddaasi waxay ku saabsan tahay ee marka cadowga laysayo ee la baqanayo sida loo tukanayo salaatu lkhawfka ayay ku saabsan tahay sida aynu arkaynana ilaahay wuxuu faray rasuulka sala allahu calayhi wasalama marka khawf iyo baqa uu joogo inuu saxaabadii tukiyo oo la isweydaarto oo kolba qolo ciidanka inta laba loo qaybiyo kolba qaybi ay la tukato faltaqum daa'ifatun minhum macak koox ka midi macaga ha istaagto iyada oo kugu jamacsanaysa oo salaada kugu xidhanaysa halkaa walaalayaal amar baa ku jira ilaahay jalla wacalaa uu soo dejiyey amarkaa ilaahayna wuxuu tilmaamayaa salaada jamaacada laysku xidhanaya inay waajib tahay waxaa kaloo intaasii raaca haddii iyada oo cadowgii laysayo oo dagaal jiro baqa jiro salaaddii jamaacada la yska dhaafi waayey oo la odhan waayey qof weliba halkiisa ha iskaga tukado marka aaminka la yahay ee aan baqa jirinna la yska dhaafi maayo waxaa kaloo ilaahay qur-aanka ku yidhi jalla wacalaa warkacuu maca araakiciin la rukuuca kuwa rukuucaya yacnii dadka tukanaya la tukada aayaddaasina waa amar alle jalla wacalaa waxaana laga qaatay salaada jamaacadu inay waajib tahay axaadiidta rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam haddaynu walaalayaal eegno waxaa abi hurayra uu yidhi radia allahu canhu ardaah nin indhala baa rasuulka u yimi sala allahu calayhi wasalam weliba wuu u cawday wuxuu u sheegay inuu indhala yahay masaajidka cid u soo kaxaysa oo soo hagtana aan u haysan waxaanu markaa weydiisanaya inuu u ruqseeyo inuu gurigiisa iskaga tukado dabadeeta rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii hore waa u ruqseeyey markii uu jeedsaday ee uu isyidhi noqo ayuu u yeedhay wuxuu yidhi hal tasmacu nidaa adinka ma maqashaa qaala nacam qaala fa ajib wuxuu yidhi waan maqlaa adaankiiyo dhawaqa salaada la ysugu yeedhayo wuxuu yidhi haddaba soo ajiib xadiidka muslim baa saxiixa ku wariyey waa xadiid saxiixa wuxuu aada ugu cad yahay uu tilmaamayaa salaada jamaacadu inay waajib tahay waayo haddii loo ruksayn waayey qofka indhahala ee demta ah ee weliba cid masaajidka usoo hagtoo keenta aan haysan ee sida muuqata masaajidkana aan ku dhagsanayn ee ka durugsan haddii loo ruksayn waayey inuu gurigiisa iskaga tukado salaada jamaacada uu ka hadho dee mid indhaqaba ama laxaadkiisii qabana loo ruksayn maayo daliilka walaalayaal kale xadiidka abi hurayra ee saxiixa bukhaariga iyo muslimka ku sugan wuxuu rasuulkeenu leeyahay sala allahu calayhi wasalam isagoo u goodiyaya dadka jamaacada ka hadhaya walaqad hamamtu an aamura bisalaati fatuqaam huma aamura rajulan fayusalliya binnaas huma anطaliqa macii birijaalin macahum xusamun min xatabin ilaa qowmin laa yashhaduuna asalaata fa uxariqa calayhim buyuutahum waxaan ku hamiyey ilaahay baan ku dhaartaye inaan salaada waxa weeye faro in loo aqiimo la aqiimo lafdi kale inaan faro in loo addimo oo loo addimo oo aan cid idhaahdo dadka sii tuki halkii rasuulku ka tukinayay sala allahu calayhi wasalam oo aan colka haysto xaabasita oo aan waxa weeye rag aan salaada imanahayn oo guryaha ku hadhaaya guryahooda ugu tagoon guryahoodaba ku gubo sidaa aad arkayso wuxuu rasuulku ku hamiyey sala allahu calayhi wasalam ciqaabkaa adag guri dhan in la gubo isaga iyo wixii yaallayba waxa weeye waa arrin waa ciqaab runtii adag kaasuu rasuulkeenu ku hamiyey sala allahu calayhi wasalam waxaa xadiidkaasina si cad u sheegayaa salaada jamaacadu inay waajib tahay waayo hadday sunno ahaan lahayd dadka ka hadha ama sunnaha dee ka taga een la imanin ee ciqaabka intaa leeg looguma goodiyeen waayahay weliba walaalayaal waxaa xadiidkaasi inoo sii caddaynayaa rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama oo uu tilmaamaya ama riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan haddii dadku dheef yar oo adduunyo ay ku ogaan lahaayeen masaajidka kuwa jamaacada ka hadhaya inay usoo degdegi lahaayeen oo ay iman lahaayeen haddii la yidhaaho wax yar baa lagu qaybinayaa ama lacag yar baa lagu bixinayaa masaajidka maanta waxaa dhici karta in la ysku soo cidhiidhi lahaa oo waxa weeyaan ummad fara badan oo markii hore iman jirin ay isku soo guri lahayd walaalayaal rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam arrinkaa uu ku hamiyey muu fulin sababtu waxay tahay guryaha waxa jooga ee dad aan iyaga salaada jamaacadu waajib aanay ku ahayn sida dumarkii iyo carruurtii si markaa ciqaabku aanu u gaadhin cid aan dembi lahayn oo waxba galabsan ayaanu rasuulku u fulin sala allahu calayhi wasalam ahlulcilmiga qaarkoodna intaa waxay ku kordhiyeen waxaanu rasuulku u fulin calayhi salaatu wasalaam dabka ilaahay abuurtay ayuunbaa wax ku guba cid kale oo loo ogol yahay inay dabka wax ku ciqaabta ama wax ku gubtaa ma jirto sida axaadiidta rasuulku sheegaysa sala allahu calayhi wasalam walaalayaal haddii aynu eegno camalkii iyo dhaqankii saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxaynu arkaynaa salaada jamaacada inay aada iyo aada ugu dadaalayeen waxaynu arkaynaa inay munaafiqba u arki jireen qofka aan salaada jamaacada imanayn ka soo qayb gelin oo xadiidka cabdillaahi bni mascuud ee muslim saxiixa ku warinayo wuxuu leeyahay walaqad ra'aytunaa wamaa yatakhallafu canha ilaa munaafiqun macluumu nifaaq waxaanu is aragnay iyadoo salaada jamaacada aanu ka hadhahayn wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam mid munaafiqoo munaafiqnimadiisu weliba la yaqaano ay caan tahay mooyaane kaasi ayuunbaa ka hadhi jiray xataa wuxuu tilmaamayaa ninku isagoo xanuunsanaya halkay ka gaadheen siday jamaacad iyo jamaca ugu dadaali jireen iyadoo ninku uu xanuunsanayo ayaa laba nin intay hareeraha soo qabtaan oy soo hareero galaan ay soo luudin jireen oy safka soo dhex joojin jireen oo uu sidaa kula gudan jiray dadka salaada jamaacada walaalayaal salaada jamaacadu waa waajib waajibkaasi ilaahay baa jalla wacalaa inagu addoonsaday inaynu gudanno innagoo ilaahay ugu dhowaanayna ayaa ina saaran walaalayaal ilaahay raxmaddiisana waxaa ka mid ah isagoo aynu addoomihiisii nahay isagoo wuxuu doona inagu waajibiya ayaa haddana wuxuu inagu waajibiyey iyo wuxuu inoo sunneeyeyba ajar iyo abaal weyn buu inagu siinaya waajibkaa ciddii gudata abaalmarin weyn baa u taalla cidda dayacdana ciqaab iyo dembi weyn baa u yaalla sidaa awgeed baa salaada jamaacadu iyadoo waajiba haddana fadaa'il fara badan bay leedahay waxaa ka mid ah fadliga uu sheegayo xadiidka cabdillaahi bni cumar aladii akhrajahu fi saxiixayn qaala qaala nabiyu calayhi asalaatu wasalaam salaatu ljamaacati afdalu min salaati alfadi bisabcin wa cishriina daraja salaada jamaacadu waxay dheer tahay oy ka fadli badan tahay salaada qofku keligii tukado toddoba iyo labaatan derajo ayuu xadiidkaasi sheegaya xadiidka abi hurayrana wuxuu sheegayaa shan iyo labaatan derajo axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay deraja qaarna dicfan qaarna jus-an baa ku soo aroortay eriyadaasina way isu wada imanayaan macnuhuna wuxuu yahay bay ahlulcilmigu ku sharaxeen qofka salaada jamaacada gutaa wuxuu dheer yahay oo uu ka sarreeyaa ee qofka salaaddii gaar u tukada darajooyin aada iyo aada u waaweyn oo ilaahay agtiisa qadaran oo aada iyo aada u heer sarreeya walaalayaal darajooyinkaasi si sahlan inuu qofku u dayaco waxa weeyaan ma aha waa inuu fadligaa iyo qiimaha intaa leeg ka faa'iidaysto oo aada iyo aada ugu dadaalo waxaa kaloo walaalayaal iyaduna meesha ku jirta salaada jamaacada markaad u soo ambabaxdo eed xaggeeda u soo kacdo tallaabooyinkaa aada soo socoto ajar iyo khayr weyn baa ayaa kuugu jira intaad masaajidka joogto ajar iyo khayr baa kuu socda xataa markaad ka sii socoto ilaa halkaad ka timi iyo gurigaagii aad ku noqonaysa iyo meheradaadii ajarku saasuu kuugu soconaya oo wuxuu rasuulkeenu yidhi sala allahu calayhi wasalama kamaa fi saxiixayni min xadiidi abi hurayra وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة qofku marka uu weysaysto ee uu weysada wanaajiyo ee uu masaajidka u baxo iyadoo salaad mooye ujeeddo kale aanay saarahayn tallaabo kastoo uu qaado laba arrin buu ku helayaa ee derajana waa loogu dallacayaa darajaadkiisa ka mid a dembi kolkii hore dhakada ka saaraana waa lagaga dhaafayaa waa lagaga dejinaya xadiid kale wuxuu sheegayaa labada tallaabee isku xiga midna qofka daraja loogu dallacayaa midna dembi saaraabaa lagaga dejinayaa xadiidkan ayaaba ka sii xeel dheer oo wuxuu tilmaamayaa tallaabo kaste oo uu qofku qaado darajana waa loogu dallacayaa dembi saaraana ilaahay baa jalla wacalaa kaga dejinaya bal u fiirsada walaalayaa qofka meel yaro durugsan masaajidka uga soo lugeeya imise darajo ayuu helayaa imise dembi baa waxa weeyaan markaa laga dejinaya laga dhaafaya walaalayaal salaada jamaacada fadligeedu aada iyo aada buu wen yahay qiimaheedu aada iyo aada buu wen yahay waxaa kaloo ynu sii bayaaminaynaa walaalayaal salaada jamaacada ee ajarkaa lagu helayo iyo abaalkaasi dadkana waajibka ku ahi waa taa masaajida lagu gudanayo goobaha cibaadada loogu talagalay ee loo dhisay in ilaahay lagu caabudo ee adinku ka baxayo dadka looga yeedhaayo waa ta lagu gudanayo weeye sidaa awgeed baa afarkii cabdilaahi bnu mascuud qudhiisa ayay ku jirtay man sarahu an yalqa allaha gadan musliman falyuxaafid calaa haa'ulaa'i asalawaati xaysu yunaadaa bihin qofka ay faraxti gelinayso berri waa maalinka aakhire inuu ilaahay la kulmo isagoo muslim oo toosan oo hoggaansani ha ku ilaaliyo salaadaha halka looga dhawaaqo qofku gurigiisa ma aha meheradiisa ma aha ee maqaaxida iyo halkuu jooga ma aha waa halka looga yeedho halka salaadaha looga yeedhaana waa masaajida weeye kolka waa in masaajida la yimaado oo masaajida salaada lagu guto markaasaa ajarka iyo abaalkaa iyo khayrkaasi weyn la helaya sidaa awgeed baa sax ma aha cudurdaar la-aan in guriga laysku jamacsado oo la idhaha jamcii gurigaynu ku oogaynaa ama laysku jamacsado meelaha meherada hortooda ama meelaha maqaaxiyaha dhexdooda ama hudheelada dhexdooda iyadoo masaajidii ay hareeraheena ka buuxaan in meelaha jamac laga oogaa sax ma aha waa in masaajidka la tago iyo halkaa la ysaga yeedhayo arrinta noocaasi cudurdaar ayuunbay sax ku noqon kartaa inuu cudurdaar jiro arrintaasi ayuunbay sax ku noqon kartaa walaalayaal salaada aada iyo aad aynu ugu dadaalno jamaceeda iyo jamaacadeeda waxaa aada iyo aada u badan dad ilaahay subxaana wa tacaala khayrka waafajiyey oo jamaca salaada jamaca aada iyo aada ugu ilaaliya ilaahay subxaana wa tacaala ha ka aqbalo ayaynu ugu ducaynayna waxaa kaloo jira walaalaheen barh ka mid ah oo salaada jamaacada tay haleelaana masaajidka yimaada tay ka mashquulaanna meelaha iskaga tukada taasina walaalayaal sax maaha markay salaadu timaado meherada jooji oo xidh oo waxa weeye jamaca kaalay oo soo tuko gaadhigaaga jooji oo baarkin garee oo waxa weeye masaajidka kaalay oo jamaca soo tuko waxba intaa ku dhaafi maayaan oo waajib ilaahay baad jalla wacalaa ayaad gudanaysaa arrinkaa waa inaan la fududaysan waxaa imanka walaalayaal aada iyo aada u dhacda had iyo jeer dadku shirar badan bay galaan aad baa loo shirshiraa ciddaa shiraysaa cidday doontaba ha noqoto marar badan waxaa dhacda iyadoo shirkii meel macaan uu maraya ama uu bilow yahay in salaadii la adimo oo la aqiimo waxaa dhacda in la idhaha waynu hadhow baynu tukana aynu iska sii wadanno aada iyo aad bay arrintaasi u dhacdaa wakhtigan weliba aynu joogno oo dadku ay isku mashquulsan yihiin oo haddii allaba kuu roon yahay ahuula jirjiraanna way sii badan tahay walaalayaal arrinta noocaasi sax ma aha shir adigu howlahaaga adduunyo aad ku dabaranayso oo waxa weeyaan markaa aad danahaaga kuwad wado dartii inaad jamicii waajibka kugu ahaa ugu uga tagto ood masaajidkii lagaaga yeedhayay uga hadhaa sax maahe waa in sidaa loo ogaado shirka yaro xidho ayuhal akhul muslim dabadeetana soo tuko dabadeetana usoo noqo oo halkaa waxa weeye ka sii wado taana walaalayaal waynu baraarujinaynaa baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran khayrkaa aadka iyo aadka u weyn iyo waajibkaa cadiimka ah iyo shacyaradaa shacaa'irka islaamka ka mid ah waa inaynu waxa weeye guntiga dhiisha iskaga dhigno oo aynu ilaashanno ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu inoo fududeeyo ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu inaga aqbalo ilaahay baynu weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhaafo aqulu ma tasmacuuna waastaqfiru allah alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu cala nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira ayuha almuslimuun sidaa aynu soo xusnay salaada jamaacada in laga hadhaa waa min calaamaati almunaafiqiin munaafiqiinta ayaa jamaca ka hadhi jiray gaar ahaan jamaca ee aan la arkahayn ama aan la tabayn bay ka hadhi jireen oo salaadahan salaada cishaayi iyo salaada subax iyo wakhtimada waa la tukadaa gaar ahaanna waagii hore dee la idhadhiyo waxaasi may jirin marka wakhtigaa ay u arkaan inay dhuuman karayaan bay ka hadhi jireen rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi ahqalu salaati cala almunaafiqiina salaatu alcishaa wa salaatu alfajr walow yaclamuuna maa fiihimaa la atowhumaa walow xabwa salaadaha waxaa munaafiqiinta ugu culus salaada cishaayi iyo salaada subax hadday ogaan lahaayeen fadaaisha iyo khayrka ku jirana way iman lahaayeen gurguurashaba ha ku yimaadaane xataa gurguurasho mooye si kale hadday ku iman kari waayaan way soo gurguuran lahaayeen oo iyagoo gurguuranaya kasoo qeyb geli lahaayeen walaalayaal salaadahaana aad baynu ugu liidanaa jamacoode waa in aad iyo aada loogu dadaalo dadka had iyo jeer balwadda isticmaalo waynu ognahay salaada cishaayi waxay kaga soo beegantaa iyaga oo dhadhan ku haya oo haddii allaba kuu roon yahay meel shaydaanku u qurxinayo marinaya kolkaa xataa ka tukanaya wuxuu shaydaanku odhanayaa iska fadhi oo iska mirqaan hadhow markaad ka luqluqataa tukan doontaa waa kooda tukada inkastoo inta tukataaba aanay ku badnayn salaada subaxna habeenkii qofku marka uu galgasho ama uu hore u gemi waayo isagoo hurdoo laga yaabo inuu markaasun gamay waxaabay yidhaahdaan dadkan isticmaalaa niskaa dambe markaa salaatuleysh iyo wakhtiyadaa la joogo ee salaada subax iskaba soo dhadhowdahay waktigaasunbaabay hurdadu nagu soo dhacdaa dabadeeta salaadaa subaxna hurday kaga tegaysa taa cishaayna waxay ku dhaafaysaa sii macaansi iyo shaydaanka olay waxa weeye iska sii fadhiya walaalayaal waa inaynu labadaa salaadood iyo salaadaha kaleba jamacooda aada iyo aada ugu dadaallo waxyaabaha ku sugan waxaa ka mid ay gaarka la yiin ee arrinka rasuulku ku sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka sunanka ku soo arooray ee saxiixa ah oo muxuu yidhi bashiru lmashaa'iina fi dulami ila almasaajid binnuuri taami yowma alqiyaama ugu bushaareeya dadka masaajidda in badan u socda wakhtiyada madowga waa salaada subax iyo salaada cishaayi iyo nuur iyo iftiin dhammaystiran maalinka qiyaamo ugu bushaareey markay salaada tagaan wakhtigaa madowga ayaa ilaahay jala wacalaa wuxuu ku abaalmarinaya maalinka qiyaame inuu nuur siiyo iyo iftiin ay dulumaadka iyo mugdiyada maalinkaa jira waxa weeye iftiinsadaan walaalayaal xikmadaha ku jira salaada jamaacadu aad bay u badan yihiin soona koobi kari mayne qaar ka midaynu isxasuusinaynaa tusaale ahaan salaada jamaacadu waxay sabab u tahay in wax la kala faa'iidaysto oo qofkii uu wax faa'iidaysto oo uu la kulmo cid waxa weeye cilmi iyo khayr ku dhaanta oo uu ka faa'iidaysto cid ka khayr badan oo ka dadaal badan cibaadada oo uu ku daydo ama isagu uu faa'iideeyo cid uu dhaamo in la istoosiyo in wax la isbaro in la istusaaleeyo ayay waxa weeye sabab u tahay waxay sabab u tahay in la isbarto oo dadkii waxa weeya isbartaan markay isbartaanna way isu soo dhowaanayaan oo way isjeclaanayaan waxay sabab u tahay dadku inay iscaawiyaan waynu ognahayoo masaajidda maanta khayr badan baa laga abaabulaa waxaa laga abaabulaa masaajid la dhisayo madaaris la dhisayo qof miskiin oo la caawinayo dan guud ama khayr guud oo wax laga qabanaayo khayr fara badan baa waxa weeye laga abaabulaa masaajidda wax alla waxaasoo dhan waxaa sabab u ah salaada jamaacada ayaa sabab u ah waxay sabab u tahay sida aynu sheegayna in la iska canqabto oo la ogaado qofka baahan oo la ogaado ka xanuunsanayeen jamicii iman oo la isweydiiyo la yidhaha hebelmee oo dabadeeta la soo booqdo oo xaalkiisa waxa weeye sidaa lagaga war helo walaalayaal salaada jamaacadu waxay u tahay sabab in wax la ysbaro oo cilmi iyo khayr la kala faa'iidaysto kolkaas salaada jamaacada waa in aada iyo aada loogu dadaalo xikmadaheedu way badan yihiin ma soo koobi karayno waxay muujinaysaa dadka muslimiinta midnimadooda waxay muujinaysaa kala dambeyntooda oo sidaa imaam quri uu inoo tukinaayo ee aynu ugu dayanayno ayaa la doonayaa dadka imaam keliyi inuu xukumo ama madaxweyne keliyi oo ay wixii wanaagsan ku adeecaan oo umuurtooda uu u nidaamiyo oo waxa weeyaan markaa sidaa adduunyadooda iyo aakhiradooduba ay ugu hagaagto walaalayaal aada iyo aad bay u badan yihiin xikmadaha ay leedahay salaada waxa weeyaan markaa jamaacadu waa inaynu aada iyo aada ugu dadaallo waa inaynu markaa masaajidda soo camirno salaad subax hadday tahay iyo salaadaha kale hadday tahayba waa in waxa weeye salaada aynu ku ogno masaajidda ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo axkaamteeduna way badan tahay insha allahu tacaala axkaamteeda wax ka midana waynu baraarujin doonaa allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbi